maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay kanaalka wararkii alkataib ayaa baayay gelinkii dambe ee maanta muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fadhiisinaya ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin duleedka xawaadilaya gobolka shabeellada dhexe muuqaalka ayaana wuxuu ku bilaabanayaa xilli habeena oy rasaasta ciidamada mujaahidiinta ka duldhacayso xerada askarta dowladda federaalk ee xawaadiley sida bacadeedu dayd ciidamada xasan sheekh maxamuud ayaa iskaga baxsanaya fagaaraha dagaalka iyaduna kaamiraday soo qabanayso godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen oy ka carareen rasaastan ay ku haleelayso hoodka xawaadiley qeybaha dhexe ee filimka ay bayiseelka tayabaliqbeeriya ayaana waxaa lagu arkayaa meydadka askarta dowladda federaalk oo waran hoodka dhexdiisa inta muuqaalka uu socdo alkataib ayaa soo bandhigayso hubaadu fara badan oo ciidamada mujaahidiinta ka furteen askarta dowladda federaalk ee lagu weeraray xawaadley gabagabada muuqaalka waxaa lasoo bandhigayaa maxbuus ka mid a ciidamada xasan sheekh maxamuud ee lagu weeraray duleedka xawaadley kaasoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
لا تقبل العيشة المرة لا تقبل الذل والإجرام
ciidamada yuhuudda ayaa shacabka ku dhaqan xerada nuurushamsi ku amray inay halkaas kaga baxaan iyagoona subaxii oo dhimaanta iskaga insixaabay xerada alfaarica ciidamada yuhuudda ayaa shacabka ku dhaqan xerada nuurushamsi ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysta ku amray in halkaas ay iskaga barakacaan oo ay aadaan deegaanada kale ee daanta galbeed ilawareeda ku sugan xerada ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay halkaas ka bilaabeen weerar rasaaseen oo ay ku beegsanayaan shacabka xoogaha xerada la geelaya ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guryo aad u fara badan islamarkaana ay baarayeen dadka barakacya ee doonaya inay ka baxaan xerada waxayna aadayeen dadka barakacyaasha saddex meelood oo kale ah magaalada dulkaram deegaanka canbaata iyo sidoo kale duleedka xerada nuurushamsi hay-adda dhakhaatiirta ayaa waxay sheegtay in dadka iminka ay ciidamada yuhuudda ka barakiciyeen deegaanadooda ay gaarayaan ilaa iyo soddon iyo saddex kun oo ruux dhanka kale subaxii hore maanta ciidamada yuhuudda ayaa waxay ku khasbanaadeen inay ka cararaan xerada alfaarica ee dhacda magaalada duubaas kadib kow iyo toban maalmood oo ay shacabka dhibaateynayeen wajahayeena dhiigba xoogan oo kaga imaanaya dhanka dagaalyaanada muqaawamada falastiin ciidamada suudan ayaa weerar ku qaaday fadhiisin ay maleeshiyaadka arsaf ku leeyihiin magaalada alkhartuum ciidamada milatariga ee uu hogaamiyey cabdifatax al burhaan ayaa waxay arbacadii maanta weerar ku qaadeen saldhigii ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f ilo xogogaalla oo ku sugan gudaha suudaan ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in maleeshiyaadka arsaf lagu weeraray fadhiisamay kaga sugan yihiin bartamaha alkhartuum iyo sidoo kale bariga niil milatariga suudan ayaana lagu waramaya inay kasoo duulaan tageen saldhigii ay ku leeyihiin almaqran oo ku taala gagarka madaxtooyada si ay halkaas dib ugu laabtaan kadib markii ay dhammaystaan howlgalkooda sidoo kale waxay ila wareedo deegaankaa sheegaya in ciidamada suudaan ay la wareegeen xaafada dhowra oo ku yaala bariga webiga niil sida nasiim iyo alxaaji yuusuf tani ayaa imaanaysa iyadoo talaadadii shalay ahayd ciidamaday ku dhawaaqeen in dib ay ula wareegeen gacan kuheynta magaalada jiyaad oo dhacda waqooyiga gobolka aljaziira ahna magaalada ugu dambaysa ee gobolkaasi konton kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ee alkhartuum mas-uul yuhuudiya ayaa sheegay in xukuumaddoodii ku fashilantay xaqiijinta dhammaan hadaaftii duulaanka khaza tanii markii uu dhacay heshiiska xabajoojinta ee wada gaarin kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda waxa ay warbaynadii yuhuud iyo siyaasiyiintooda sheegayeen inay ku fashilmeen dagaalka marinka khaza islamarkaana aysan gaarin mid ka mida ujeedooyinkii duulaanka oo ay ugu horeeyeen soo furshada maxaabiista qaab xooga iyo burburinta kooxda muqaawamada falastiin madaxa madasha cilmi baarista ee jaamacadda talaabiib ayaa sheegay inaysan marnaba dhadhaminin guul wanaagsan oy ka gaarhin dagaalkii marinka khaza isagoona sheegay in shacabka falastiiniyiinta ay ku faraxsan yihiin guusha ay gaarhiin waa midaan horey loo arag dareenka guuldarrada e aan wajahayno dadkana waxa uu caddaatay in xamaas aan lasoo gabagabini karin ayuu yidhi mas-uulkan yuhuudiga ah mar uu la hadlayay wargeyska iyo diicooda xdhanooda tani ayaa ah xaqiiqo kale oo bannaanka keenaysa guusha la taaban kara ee u soo hoyatay shacabka falastiiniyiinta iyo muqaawamadooda kuwaasoo iskugu tageen galada caalamka ugu dambayntii shil ka dhacay waqooyiga ruwanda ayaa sababay dhimashada dad badan oo rikaab ah shil sababay dhimashada iyo dhaawac dad badan oo rikaab ayaa ka dhacay dalka ruwanda gaar ahaan degmada rolindo taasoo keentay in la xiro waddooyin ka soo galaya degmadaasi si loo samata bixiyo dadkii ku waxyeeloobay shilka shilkan ayaa dhacay kadib markii darawalkii waday baska uu lumiyey kontaroolka gaariga kaasoo ay saarnaayeen in ka badan konton ruux oo rikaab ah xilli uu isku dayey inuu maro waddo aad cidhiidh u ah taasoo keentay inuu baska ku dhac meel bohollawa ka hooseysa dadkii ku dhaawacmay shilka ayaa la geeyey xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanka uu ka dhacay shilka sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi dalka ruwanda sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar iyo labaatanka waxaa laga diiwaangeliyey dhimashada saddex boqol iyo konton qofood oo ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay dalkaasi qiyaastan ayaana noqotay hoos u dhac boqolkiiba konton oo ku yimid shilalka waddooyinka markii loo eega sanadkii hore wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa